iminkana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caawo kale aad maqli jirteen waa cawayska washington cashe ibraahim aadan cashe cuud oo dhinaca iga fadhiisa ayaa alaaba isku soo dubaridda halkanna ka soo jeedinaysa
dhegeystayaal dhammaantiinba barnaamijka cawayska washington ee caawana waxaan idinku maqashiin doonaa kaalintii oo allah u naxariistay majaajiliista cabdi jaylaani malaaq oo loo yaqiinay marshaale oo talaadadii lagu dilay muqdisho ku lahaa warbaahinta haweenay da' ah oo cashar lama ilaawaana u dhigtay tuugo u soo dhacday kooxda gabdhaha kubadda cagta ee kuuriyada waqooyi oo garoonka u faaruqiyey calankooda oo lagu khalday midka kuuriyada koofureed iyo qaybta dambe oo aan idinku hayo dadoo waagaanyaaraha ayaan wabi caashaq maray wadantii aan darsaday anigoo wabaxaan ka tegay wadantii aan darsaday anigoo wabaxaan ka tegay jacaylkii waayo arag haddeer wehel waa rabaa
waa fanaanada faadumo cali nakruum oon caawana qayb kale idinka maqashiin doono waraysiga ay falastiin kula yeelatay magaalada toronto waxaa fiidnimadii talaadada ay magaalada muqdisho niman hubaysan ku dileen allaha u naxariistay majaajiliista cabdi jaylaani malaaq oo loo yaqiinay marshaale oo ahaa nin jilliinka ku caan ah oo si weyn looga yaqiinay magaalada muqdisho islamarkaana habmajaajileed wax ku tabin jiray marshaale idaacadda kulmiye ee muqdisho ayuu barnaamijyo joogto ah ku lahaa agaasimaha idaacaddaasi cismaan cabdulaahi guure ayaan ka codsaday inuu si kooban igaga sheekeeyo hawshiisa iyo waxa uu qaban jiray idaacaddooda waa mahadsanta caashacuud cabdi jaylaani malaaq marshaale waxau ahay jilaa aada looga yaqaano magaalada muqdisho oo waxaan dhihi karaa inuu kamid ahay jilayaashii soo caanbaxay adigu markaa dalka ka tagtay kadib nin magac weyn kule ayuu ahay magaalada muqdisho aada looga yaqaano marka idaacadda kulmiyana waxa uu ka qaban jiray dhinaca jiliinka iyo madadaalada iyo riwaayada idaacadaha ka baxa oo ay kamid tahay riwaayad la yidhaahdo shandaranley ayuu ka ahaa jilaay marka nin cajiiba oo dadweynuhuna aada u jecel yihiin ayay ahayd sheekada markii ay soo gasho dadku raadiyaha dhegta kama aysan qaadi jirin marka aada ayuu ugu fiicnaay xagga jiliinka sheekadu maxay ka hadlaysay maxay ka hadli jirta sheekada shandaraley sheekada shandaraley waxay ka hadlaysaa gabar shukri la yidhaahdo oo ay isku haysaan haddii alla kuurinayaa rag badan shukri waxay un u taagan tahay qarannimada soomaaliya ama soomaaliya ayay u taagan tahay marka rag badan ayaa isku hayso nin kastaaba shukriyaa rabaa ayuu taagan yahay marka shandaraley macnaha gabadhaas ayaa magaceedii waxau noqday shandaraley waxyaabaha isku haysa ayaa aada u kala duwan marka dhibaato badan ayay kala kulmaysaa gabadha laftirkeeda qaar ma ka maqli karnaa riwaayadda shandaraley ha waa ka dhegaysan karnaa shandaraley codkiisii allah unaxariistay cabdi jaylaani malaaq marshaale iyo ilka case oo laftirkiisu weydiisanaya gabadha shukriyaa rabaa taagan iyo marshaal oo dhahaya anigaa kugu daraya ayaan dhegaysan karnaa hadda waa tahay horta barash wanaagsan erboorkii waayo meeshaan sax xamarna wax ma kaaga sheegay aniga waxaan rabaa inaan ku baro xamar haye waxaan rabaa inaan ku baro gabar la yidhaahdo shukri fariid oo le oo dadka dhan ba ay wada jecel yihiin shandaranley gabadhi lahaa ma taha shukri shandaranley shukri shandaranley sax waa u baahnaa alla ileh marka waxaan rabaa adiga inaan kugu meheriyaan rabaa aniga dadkaan iswaalwaalahay ma aragti oo isbobootinayo maagooda warniha waana laysku wada haystaaye oo shukri waa laysugu ildaran yahay waa dabaalyaal waaye kuwa wax og ma aha kuwa wax og maaha soo maa ka yaabin waa eberkooda anaa gacanta kuu gelihayaan alla ya cisir alla ya cisir igu banaan igu banaan way imaanayaan haye waaya shukri gacanta ii geli waa dhammaadii cismaan waa gartay marka sheekada qaybta saan maqalla waxay ka mid ahayd riwaayadda shandarele oo ka hadlaysay ama u taagan calanka riwaayaddaasi marka ma isagaa sameeyey mise waxa uu ka ahaa uun jilaa riwaayadda jilaaw ka ahay isagu ma uusan samaynin rag badan ayaa isugu tegay oo aniga laftirkaygu aan kamid ahay ayaa riwaayadda sameeyey laakiin riwaayad musalsala oo ka baxda idaacadda kulmiye maalintii laba jeer waayo oo si joogta uga baxda hase yeeshee jilayaasha ugu cadcada iyuu kamid yahay oo riwaayadda jilay marka waxaad ka warantaa ka sokow in riwaayaddaasi uu jilayay isaga ma wuxuu ahaa shaqaale joogto ah oo ka tirsan radio kulmiye cabdi jaylaani malaaq allah u naxariiste horta marka koowaad shaqaalaha dawladda xataa waa kamid yahay oo gobolada waaberi ayuu ka tirsan yahay oo wasaaradda warfaafinta hoostaga ayuu kamid yahay warbaahin kale uu la shaqaynayana waa jirtay hase yeeshee shaqaalaha joogtada idaacadda kulmiyana kamid uu ahay marka wuxuu kaloo qaban jiray barnaamijta hadda bisha rabadlaan aan wadno oo tartan aqooneeda haddii aan la gooriyo dadka ka qayb gala ayuu kamid ahay oo dadweynaha tartamaya aada uga qosliya ayuu ahay oo farxad iyo nashaad ku abuura wuxuu kaloo qayb ka ahay shaqaalaha idaacadda oo xataa xiritaanka idaacaddu markay hawada ka baxayso asaga ayaa soo xirayay isagoo dhahaya waa daalnay ilaasaaka iyaan hadlaynay nastana waa dhehaysiin marka oo cod faniyo aada la yaabaysid ayuu kusoo xirayay idaacadda dhegaystayaal subaxdan si uu soo galni waaye ilaa iyo hadda warar taya leh barnaamij iyo qiima leh aan idin soo deehayni tacbaanaan joognaa idinkana neebsada mana dhahoysin waxaad yeelaysa raadiyihiinya dansada bateriyaha iska dhammaanayna onukana waa ka baxnay halkani waa radio kulmiye marka idaacadda kulmiye qaabkaasaa loo xiri jiray habeen walba oo loo xiraa ilaa hadda ha ilaa hadda sidaas ayaa loo xiraa inkastoon hadda ka fakerayno allah u naxariiste mar hadduu xijaabtay marka habkaan u bedeli lahayn hadda kadib ayaan ka fakeraynaa laakiin muddadii ay soo jirtay idaacadda habkaas ayaa loo soo xirayay walaa aad baad umahadsan tahay cismaan haweeney da ah oo da'da sagaashan jirka ku sii siqaysa oo ku nool magaalada south carolina ee dalkan maraykanka oo keligeed guri ku nool ayaa waxaa xilli barqacad ah gurigeeda ugu soo dhacay niman tuuga ah oo doonayay in ay si aan gabbasho lahayn dhac ugu geystaan hase ahaatee laba kala bariday kale warla baa la yidhi nimankii tuugada ahaa cashar lama ilaawaan ah oo ay wax badan ka sheekeeyaan ayay islaantii waayeelka ahayd u dhigtay raggii doodinayey ee xoogga isbiday waa sheeke xiise leh maxamuud mascade ayaa istuudiyaha ee la fadhiya maxamuudow sheekooyinkan oo kale adaa igu dhaama ee bal dhegeystayaasha u sheeg casha sheekadan horta waa sheeke aad u qosol badan weliba waxay ku qurxoon tahay dee afka dhallinyarada maanta in lagu sheekay mugta waa garta afay sheekadu- dhalinyaradu fahmayso aad iyo aad sida ay sheekadu u qosol badan tahay keliya haweeneydan horta waxay jirtaa eh, siddeetan iyo sagaal sano Eh, waxay guri ku leedahay gobolka ee south carolina ee dalkan maraykanka magaalo la yidhaahdo ee bellingham guriga marka waxaa uga dhintay odageeda maamadan guriga keligeed degan tahay galbihii meelaha iska warwareegtaa fiidkii guriga iskaga soo xarootaa de waad ogtaha dalkan maraykanka dadku markay duqoobaan xoogaa waxay jecel iska socsocdaan meelaha mugta oo xayawaanka meelaha mar ay quudiyaan macalimadda tuugaa soo wiidaysteen
waa lasoo arkooda markii lasoo wiidaystay maalin walba xaabadeedaa la imaadaa waa la qashaa qoftaa inay keligeed ku nooshaa meesha oo xaajigan malaha waxoogaa ka dhintay oo xaajigii mar hore oo oo dhintay bes subaxdii dambe laba noo tuugaa ah, isu soo bahaysteen waa garta labadaa nin maba ku xisaabtamayaan qoftaa inay bastoolad haysato kasoo daadsanaa la yidhi waxaa lahay duqdaana u tegaynaa keligeedaa meeshaan degan kasta odageeda uga dhinta aan ka daadsano
waa garta qabaarmuug albaabkaa lagu soo gargaraacay islaantan oo waa ogtahay dadku markay weynaadaan hurdada xil hore ka dhamaataa mugta Haa, qoftaan oo hurdadii ay ka dhammaatay oo sariirta iska galgalanaysa albaabka kale soo gargaraacaya maqashay waa garta waa soo baxday albaabka imaatay albaabka marka imaatay way furtay laba nin oo xogxogan oo dhallinyaro ah maamadii waa la kala tuuray no gudaha la galay baabaarasha iska galay nimankan guriga ku dhaqaaqeen guriga lagu dhaqa inta iska baartaan albaabkan soo fur duqdii waa jajafatay qolkeeday gashay ilaa qoftan qolka sariirta madaxeeda bastooladii duqa uga dhintay aa ugu jirta waa garta bastooladii la soo baxday ayadoo dhacdhacaysa iyo nimankii oo isdhahaya qolka duqda uga dabagala kaasoo malaha intii badneed ku jirta Ah, albaabka looga hor imaadeno What's up, man? What you guys doing in my house? Ayadoo dhahaysa
masaladii ku qabata bastooladii qabta oh my god waa la kala cararaba nimankii
waa isbuurtee digdigtoodii deriskaa ku soo baxeen si u carareen keliya
filmaaba ku dhacda nimankii markay carareen oo laba ka baxeen islaantii waxay wacday booliiska ninkii booliiska ahaa wuxuu ka sheekeynayaa duqda oo uga sheekeynaysa nimankii markay cararayeen siday u ekaayeen mugta marka waxay dhahdeen marka markay soo galayeen guriga xoog iyo karti iyo ragnimay ku soo galeen ay dhahdeen laakiin markay baxayeen waxay u ekaayeen ay dhahdeen ya niman ka orod badan markii ay soo galaayeen siday u soo galeen cagay wax ka dayeen
waa tahay maxamuud ee, waxaan rabaa bal sheekada inaad adigana iga dhegaysatid oo ku saabsan waad og tahay een, tartanka een, ciyaaraha olombikada ee, waddanka britain gaar ahaan magaalada london Een, waddamada ka qaybgalaya ee qaramada caalamka ka kala socda Ah, laba calan oo laysku qalday oo keliya oo laba wadan ayaa koox dhan waxay kaga baxday garoonkii oo ciyaarihii dhan ba waxay oo yidhahdeen ciyaarihii dhan way kaga baxeen haye Een, waddanka kole waad la socotaa een, waddanka kuuriyada waqooyi mhm xulkiisa kubadda cagta ee dhinaca gabdhaha mhm ayaa markay garoonka soo galeen waxay arkeen magacii waddankooda oo lagu agdhajiyey calankii kuuriyada koonfureed haye mar alla markay arkeen magacoodii iyo calankii kuuriyada koonfureed oo oo isku isku dhinac agyaalla yaalla markaasaa miir ugu dambeysaa layidhi kooxdii iyo koojkoodii iyo intii la socotaba garoonkay ka yaaceen way ismadax mareen way ismadax mareen waa la isweydiiyey waxaa layidhi maxaa meesha ka dhacay markiyaa la ogaaday waxaa layidhi war calanka meesha ku dhegan ba calankoodii ma aha ilaa waxay gaartay inuu ka hadlo ra-iisul wasaaraha waddanka britain david cameron uu yidhi war waxay ahayd qalad raaligelin aan ka bixinaynaa raaligelinaan ka bixinaynaa qaladkana qalad ulakac u dhacay ma ahayn qalad oo si daacada u dhacay ahayd wax saxay naga ahaydna wax qaladna ma ahayn marti baana loo yahay raaligelinaan ka bixinaynaa madax meel ka sarraysa oo la salaaxa ma oo laha ciyaartii dhammayd oo waddankoodi matalayn waxay uga baxeen calankoodii oo keliya calankoodii oo oo mataqaanaa oo oo magac yani calankoodii meesha lagu qorin ee magacoodii calankii no south korea lagu dhejiyey kuuriyada koonfureda lagu dhejiyey Een, marka dhinac kale aad ka fiirsan waxaa laga yaabaa Mm.
een, maadaama labada kuuriya Mm.
ay xafiltan xooglan uu ka dhexeeyo inay tidhaahdeen adinkoo kuuriyadii waqooyi ah sidee kuuriyada Waa laidin koonfureed?
bahdilayaa waa caba.
laidin bahdilayaa caba waaw laakiin caashoy sideedaba ee, marka ciyaaruhu badanaa weliba ciyaarahan kubadda cagta oon aadka uga warhayo ee, marka la ciyaarayo kooxaha haddii qalad laga galo waxyaabaha sharcigu ka yaala waxa weeyaan inaanay garoonka kaba bixi karinba hadda waxaa la yidhi yaa beer- marka xaaladdii waxaan u malaynayaa meel xun bay gaartay oo dee qarannimadii iyo ee, dal dhan sumcaddiisii in lagu ciyaaro ayay ayay sheekadu u gudubtay marka maxamed waxaad ka hadlaysaa marka een, qof miir qaba yaaba miir qaba loogu yimidba
Aad markay iyo aad.
markay arkeen magacooda iyo calankan oo ay aad malaha u necab yihiin oo ag yaalla yacni markaasaa waxaad miir ugu dambeysay ha yani waxa dhanoo dhibka uu ka muuqanaya waxay tahay yacni siyaasadda xurgufta meesha ka dhexaysa iyo weliba kuur xurgufta siyaasadeed labada waddan iyo ka dhacaysa kuuriyada waqooyi oo yacni waddamadan reer galbeedku aaminsan inay kaga hiliyaan Eh, ee, kuuriyada kuuriyada koonfur.
koonfureed.
marka waxaaba laga yaabaa markay indhaha ku dhifteenba waxa ugu horreysa warta inay tahay nimankan awalba qarinimadiinna waxay gelinayeen qiile walaaba ula haddana kaca.
waaba ulakacbay bulshadii hortooda idinla yimaad waa tan markiiba david cameron ka hadashiisay oo uu yidhi daacad bay naga ahayd uh, khalad ula kaca ma ahayn waa idinka raaligelinaynaa mar dambe inaysan dhicin Haddana- ayaan idin balaqaadina laakiin waxa uu wareer ka taagnaan doona maalintay mar kala dhacdo in Aye.
calankoodii lagu qaldo wixii lagu qancin lahaa maya maalintaas soo noqon maayaan
waa hagaag ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay waa barnaamijka caweyska washington waxaa haatana la soo gaaray qaybtii aan idinku maqashiin jiray fanaaniinta iyo heesahooda waxaa toddobaadkii hore qayb ka dhagaysateen waraysi ay falastiin axmed iimaan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ay magaalada troono ee dalka kanada kula yeelatay fanaanada faadumo cali nakruma caawana qaybtaan idiin hayo waxay ku bilaabaysaa Een, nakrum waxaa jirta marar badana soomaalida hadda waxaa aad wax loo geliyaa youtubeyada fanaaniintii waa beri oo jooga meelaha maaragtay xaflado lagu arkay oo ku saabsan maamul goboleed yar hadda waxaan ka hadlayna qaran iyo in lakala qaybiyo ma ogolin taasoo idinkuma soo noqonayso een, adinkiio maamul goboleedyadii iyo een, laanyadii u heesaya marka laydin arko Een, sidee taas idin taabataa mase iska waraysateen waa iska waraysanay marka laba maado ayaan ugu ugu aadnaa calankaa baluuga qof kasta qofkii calankaa wataa nagu horta waa iska raacnaa haadifiin baana sidaa daraaddeed si hataa aan ugu ceeb ugu ceebino inay yaraadaan ee, ee, maxay ahayd waxaan la yiraahdo stateka ayaan waxaan sameynaa annaga hataa haddaanu nahay hoobaladii qaranka waxa la yidhaahdo exfier state baan samayna waa ex fiore state exfier state waa fiorihii iyo tiyaatarka waa intaan deganayn maxaa jira lo-dii kasoo tegi jirtay wardafuy ilaa ras kemboni bay tegi jirtay laakiin haddii ay sii badato ee stateka waa state walba waxawaa gobolkaa yaan laisoo dhaafin meeshaas anna halkaasaan markaa riwaay riwaayada yar baan ka sameynay oon leenahay tiyaatarka labadiisa jid baan isbaaro dhigaynaa qoladii xagga kasoo marta lacag bay dhiibaysaa kuwii xagga qorax udhaca naga soo galana lacag bay dhiibayaan taas waxaan yacni annaga dowladnimo hawo kama rabno laakiin shicibka soomaaliyeed annagoon ka hari karin calanka qofkiisita haddana baan goboladan badan oo ay kala samaysteen stateka ayaan rabnaa inaan yarayno sidaa waadinkuna qaybtiina kasoo gashaan qaybtayada waxaaban waxaana la yidhaahdaa exfier state waxaa noo ah eh, madaxweyne ninka la yidhaahdo eh, acombe oo london jooga wuu kasoo hadlay premier ministerka iyagu waxaa la yidhahdaa cumar bonge cumar bonge markaan dhahnay eh, dowladda iyo hadda premier ministerka waxaa tahay gobolkaasi maxaad sameynaysaa wuxuu tegay meesha deentiistaha ilkihii oo dhan buu iska soo saaray ilkihii markuu iska soo saaray ayaa la weydiiyey maxaa ilkaha iskaga soo saartay hal ilig buu reebay wuxuu yidhi waxaan ilkaha iskaga soo saaray dentistaan tegay inaan xoolaha dadweynaha ku cunin oo stateka la yidhaahdo exfier state marka halkaa xaboo aan reebtayna halkaa xaboo aan reebtayna soomaalinimadu wuu ka taagan yahay buu yidhi yacni waxay ku tusaysaa annaga markaas inaan soomaalinimada aan had iyo jeer u taaganahay haddana dadweynaha soomaaliyeed ee dhagaysan doona codkayga waxaan u sheegaya waxaana la yidhahdaa exfier state labada jir ee tiyaatarka baabuurkii mara canshuur baan ka qaadayna n fanka waxyaabaha n fanaaniin badani noloshooda saameynuu ku yeesha n ama ha noqdaan maaragta guurkooda ama ha noqdaan ama fanaaniin kale ama abwaaniin kale ay nolole dhexmar intii aa fanka ku jirta jacayl ama ha noqoto gudaha fanaaniinta ama ha noqotay banaanka ah oo aad wax ka tiriyo noloshaada soo mara ood xusi lahayd ma jirtaa haa laakiin gabdhaha inta badan ama wiilasha ee haddayna riwaayad ahayn heesaha ay keli keliga qaadaanba taariikh bay ku yimaadaan ama ayadaa wax jeclaata ama qof jeclaad wax jeclaaday laakiin aniga ee, laba hees baa i qusisay heesna wuxuu ahaa hees la yiraahdo guuri wuxuu ahaa ee, gabdhaha fanaaniinta marka ay ni- ay guursadaan xoogaa waa iska ogtahay anagu ragoo kalaan nahay wallah waxaan nahay dad oo hortaa furan oo aan dhib lahayn oo yacni dhaqankii hiddahana xooji sidaan uga baxan uga baqno dadka shicibka haddaa ilaahay ka uga baqinayna lamaba cadaabin dadka sharafkooda dhowrtaan nahay sharafka marka maxaa jira annagu waxaan nahay imbleemaha dalkaan nahay marka waa inaan is ilaalinaa wixii wax noo keenaya marka anigu dadkaan aadi jiray marka eh, marka aan guursaday oo labaad eh, odagaygu allah u naxariista ma u jeclayn fanka runtii laakiin khasab baan uga dhigi jiray marka anaa jecel marka markaan meelahaas aada iyo waxoogaa igu qayrin jiray marka hees baan ka xasuusta ahaa gurigu waa nabad qabaa iyo baangaladii qabnaa geedkan beerne cishqigan guntiisa waraabiya sidii gabanaan dhalan goshaydaas kugu sitaa guhaad baan kugu qabaayey maxaad i gogol cuntaayo oo gacale gacale aada ii dhibtaa hees marka waa maqlay isaga ma maqla heest wuu maqlay heestii ee asaga waa maqnaa markaas ee waxaa ii sameeyey oo hees isku dubariday nin la yidhaha maxamed nuur sharaa iyo iyo maxamed cali kaariyo labadiiba waa marka sheekadii waan uga shee- sheekeeyey heeskaas ii sameeyeen markay ii sameeyeen odag waa maqnaa wuxuu jiray jarmal cajaladii baan duubay eerboorka ka dooray cajaladii baa uu soo gashay marka allahu naxariisa nin kafta badan buu ahaa heeskii markuu dhegeysay markaasuu yiri waa gartay heesa kale oo iigu xigtay waxay ahayd oon xasuusto oo aniga noloshayda ku saabsanayd waxay ahayd ninkii koowaad waan guursaday waan furay adaa furay asagaa i furay ninkii labaad ayaan guursaday isagana waa kala tagnay ee ee nasiibkaygu ma aan jeclayn inaan inta nin hadba guursado aan ka tago Ee markaan labadii ka tegay haddana waxaan arkay weli maaragtay inaan wax fiirfiirin karo marka ee, anagu sida badanba ee, ee, runta nimanka fanaaniinta wiilasha iyadaa la sheekaysanaa nin dhintay oo la dhihi jiray allahu naxariista tukaale maxamuud tukaale ayaan habeen waxaan ku iri dhiyo weli waa noolahaye baa taariikhdeeda kaaga sheekay waa uga sheekay waxaa idhaa nin baan furay nin kalaan furay stiil aniga i need a company baan ku iri waxaan u baahanaya qof kale ee wehel baan u baahanaya aqalin soo qaada u iri heeska baan sameyna marka oo heeska wii sameeya waxaa la dhahaa dadoo waagaan yaraa ayaan wabi caashaq maray wadagtii aan darsaday anigoo wabaxaan ka tegay wadagtii aan darsaday anigoo wabaxaan ka tegay wadiiqa kalaan ku dhacay wadadii aan mari lahaa lawaa lawaa baa iga hortimid anoo waayeelaho hiddii dhaqan waalidkua jacaylkii waayo arag hadeer wehel waa rabaa
waaba cabataba
fanaanada faadumo cali nagruuma oo magaalada torono ugu warantay waryaheena falastiin axmed iimaan anigana waxaan barnaamijka ku soo gabagabaynayaa heesta waan gelgishaa ee ay ku luuqayso isla fanaanada faadumo cali nagruuma inta aan mar kale kulmayno waxaan aniga iyo asxaabta igala qayb gashay barnaamijka idinkaga tegaynaa ramadaan kariim weligeedii baanahay weligeedii baanahay waxaan